magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa talaadadii lagu dilay nabadoon cabdi xuseen colow oo ka mid ahaa duqeyda dhaqanka ee ugu caansan gobolkaasi dilka nabadoon colow ayaa kusoo beegmay xilli kulamo xal siyaasadeed lagu raadinayo uu magaalada ka wado madaxweynaha hirshabeelle oo dhowaan halkaasi gaaray nabadoon colow oo ka mid ahaa odayaal matalayay gobolka hiiraan oo la kulmay madaxweyne guudlaawe ayaa dilkiisa uu cabsi ku abuuray duqeyda dhaqanka ee gobolkaasi warbixin arrinkan ku saabsan waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan nabadoon cabdi xuseen colow oo kooxo hubaysanay ay habeenkii talaadadii ku dileen magaalada beledweyne ayaa arbacadii lagu aasay isla magaaladaasi dilkan waxa uu imanayaa iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro siyaasad kacsan oo muddo sanad ku dhow ka jirtay magaalada taasi oo lagu diidanaa in madaxweynaha hirshabeelle uu tago magaaladaasi madaxweyne guudlaawe ayaa dhowaan gaaray magaalada beledweyne kadib markii ay dowladda federaalka boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda geysay magaaladaasi nabadoonka la dilay ayaa ka mid ahaa kuwa ugu saameynta badan gobolka hiiraan waxaana dadka ay isla soo shaqeeyeen ka mid ah nabadoon faarax cabdi waare oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan wuxuuna v o a u sharxay aqoontii u lahaa nabadoon colow ilaahay u naxariisto cabdi xuseen colow ninkaan noocoo u ah haddaad tiraa ninkaasu nin odaya oo aqoon-yahanna ah nabadoonada ku jiro waa beledweyne ku waxbartay wuxuu ka shaqey jiray wasaaraddii boostada iyo isgaarsiinta beledweyne uu ka shaqey jiray nin aqoon-yahan uu ahaay markii adigu rag konton jir camal dadaas uu ahaa nin yacni firfircoon oo nabadoon nabadoonnimada u qalmo u ahaa nabadoonnada ninkaas uu ku jiray tiisiyaa soo gashay qof walban waqti ay leedahay ilaahw naxariisto aniga saaxiibna waa ahayn abtigayna waa ahaay aadaa iskugu fiicnay soomaalida waxay tiraa bini-aadanku waa saddex nin asagaa is anfaca nina asagaa is anfaca dadkana waa anfaca nina dadkuba dhibaato ku yahay oo liq kusoo yaho isbaaro u dhigana marka cabdi xuseen colow wuxuu ahay nin asaguna is anfaca bulshadana anfaco ahaay nin noocaasoo ahay nin deganoo ahay nin wadaadana waa ahay aqoon-yahana waa ahay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda ka dambeysay dilka nabadoonkan caanka ka ahaa gobolka hiiraan siiba magaalada beledweyne hase yeeshee nabadoon faarax cabdi waare ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanku ay tuhunsan yihiin inay ka dambeysay kooxda al-shabaab horta maanta wax haddii baktin la yidhaah odayaaloo dhan waa baqaa nin xaajo galoo dhan waa baqaa oo horta baktin yacni waa la boqowhaa wadanku maanta in la boqowhaa taas biyo kama dhicaan laakiin wax gaara oo aniga ii sheegay saacadaan ismoogin markuu dhimanayo oo yidhi waxaasaan ka maalinto dhan waa isla joognay wuxuu yidhi niyo baktintaasaan arkay ma jirto oo baktin hadda iima sheegin taas ku dambaabi maa wallaahi yaa ku tuhmaydan haddii la yidhaha magaaladan waxa waaye dadka hiiraan degan oo beledweyne degan way ogyihiin inta nabadoon ee bustoolad lagu dilay hadday soon tahay hadday bil kala tahay haddii masaajid laga soo baxa hadday maqrib tahay dhowr iyo labaatan nabadoona beledkan lagu dilay marka dee dadka dilana kolley waa su-aal waxaa la sadar muuqdaa su-aal ka baxo nimankaas dhalinyarada ahan waalidka u nahay waayo wax dadka laayinaaho qaaran waalidku naa ku jiro marka cid kale oo hadda laleeyahay amay dishay ilaah wax dila laakiin sababtii waxa waaye shabaabay ahayd sababtiisu afayeenka ciidamada booliiska hirshabeelle gaashaanle diini rooble axmed ayaa isagoo v o a la hadlaya wuxuu ku eedeeyey dilka nabadoon colow inay ka dambeysay kooxda al-shabaab
ina lilah wainaa ileyhi raajicuun waxaan ka tacsiyeynayaa nabadoon cabdi xuseen colow oo runtii gacan kacac daran ay ku dishay magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan hirshabeelle runtii cabdi waxaa dilay waa kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab siday ayaga sheegteen runtii ciidanka booliiskana wuxuu wadaa baarid la xiriirta dilka nabadoonka waxaana rajeynayaa ilaahay ka baryaynaa in ilaahay maaragtay soo iftiimiyo dhagarqabayaashii dilay marxuum cabdi xuseen colow oo nabadoon bulshada u shaqeeya ah nabadoon cabdi xuseen colow ayaa ka mid ahaa odayaal dhaqan oo talaadadii kulan kula qaatay magaalada beledweyne madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen kulankaasi oo qayb ka ahaa dadaalada lagu doonayo in lagu dhammeeyo khilaafka ka dhex taagnaa maamulka hirshabeelle iyo qaar ka mid a beelaha gobolka hiiraan nabadoon faarax cabdi waare ayaa sheegay in isaga iyo marxuumku ay ka mid ahaayeen saddex oday dhaqameed oo kulankaasi ka hadlay waxaana uu sheegay inay dhici karto in loo beegsaday ka qaybgalkiisa shirkaasi adeerow macaane shalay waa sax meesha shiraan tagnay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweyne hirshabelle waa joogeen saddex diinnimoo ka hadashay markii xaqiiqada laga hadlo wuxuu in been laga sheega maa xaqiiqada marka laga hadlo saddex nimaan ahayn nimaa aniga iiga horreeyey anaa ku xigay cabdi xuseen cudow waa noo dambeeyey saddexdaa inaad shirkan ka hadalnay saacadna kama soo wareegin marka la dilay ee in la dhibsanaane dee niman dowladaba ka soo horjeeda nin dowlad wada ma arki karaan taas laba isweydiimihi shikigaas waan qabnaa oo meeshaas laga soo raacay ama dad ayagaa joogeen ama yacni gurgiisaba lagu sugaayo oo cabdi inuu meeshaas aaday la ogaay tuhumadaas waa jirtaa afhayeenka ciidamada booliiska hirshabelle gaashaanle diini rooble ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto kooxaha beegsada dadka bulshada indhaha u ah odayaasha dhaqanka iyo culamo udiinka iyo qeybaha bulshada dhammaanna waxaan ugu baaqayaa inay ciidankooda garab istaagaan inay la shaqeeyaan ciidamadooda dowladooda si wadajir ah si le gacan bira loogu qabto kooxaha caadaystay dhibaatooyinka ummadda iyo dadka maaragtay waxgalka ah ee bulshada indhaheeda ah runtii haddii aan gacmaha lees qabsan maalinba qof bay kusoo wajahan yihiin magaalada beledweyne ee bartamaha soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka nabad qabtay dilalka qorshaysan ee lala beegsado dadka bulshada ka dhex muuqda waxaana dilka nabadoon culow uu walwal dhinaca amniga ah ku beeraya odayaasha dhaqanka xilli ay magaaladaasi isku diyaarinayso in lagu qabto doorashada shan iyo labaatan kursi oo ka mid a aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo diyaariyey